بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan adugu ku jirnay baabkii baabu adabi alkhaadim bal ruuxii dee khaadimka ahaa kol haddii dee isagii ay wax ka dhacaan waa taa aynu soo maray in la isfarayo in la cafiyo bal xadiida aan rasuulka ilaahay soo qaadnay mar la weydiiyey uu yihi maalintii inteen cafinaa toddobaatan goor maalintiiba saamaxa ama cafiya bal haddana haddii dee ay wax dhacaan oo khaasatan imaka xadiidkii aynu soo aragnay ama aharkii shay aan shareicadu banaynahay inuu kuba dhaqaaqay bay ahayd walow dhici karta jahli kaba hayay ibnu cumarna waan soo aragnay bal wixii uu laba yimi markaas oo haddii edbintaasi laakiin bal hadday si dhacdo oo edbintaasi ay dhacdona dee ruuxu qadarka aan dee tacaddi iyo wax ziyaada iyo taasi aanay kuba sugnayn inuu ku gaabsado weeyaan oo kolley inuu iskaba ilaaliyo haddii ay noqotona bal ee uu noqdo xaddii zajrigana noqonaysay isagana aan dhib gaadhsiinahayn waa taa xadiidka ama baabka uu dhigtay kolley xadiidna waa kan ama axaadiisu way noo socon doontaa insha allahu tacaala wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna mحamed بn سلاam qaal akhbarana abu mucaawiyaةa can اlأcmash can ibrahim الtaymiyi can abihi can abi mascuudi qaala anahu qaala kolley sanadku waa dad insha allahu adigu soona noqnoqday horta intooda badan ama ragga hore saxaabiguna kolley de waa saxaabi aad u mashhuurah oo kunyadiisana abu mascuud buu mashhuur ku yahay iyo nisba alansaari ama albedriyi walow la yidhaah beder muu joogine waa degid uu degay ee magaciisa waxaa la yidhaha cuqbat bnu camrin oo abu mascuud iyo ibnu mascuud laba saxaabi bay inoo kala yihiin ibnu mascuud waa saxaabiga xataa xadiidkii koobaad aan soo aragno oo cabdullaahi ibnu mascuud kana waa abu mascuudin waa kunyi oo isaguna waxa weeyaan cuqbat bnu camrin baa la yidhaah bal ragga kale kolley dee abu mucaawiya iyo acmash iyo abu mucaawiyana moxamed ibnu khaazin baa la yidhaha kol hadduu acmash ka warinaya waa ninkaase nin kale maaha magaca aabihina xaazim ahe waa khaazim waa magac keli ah oo marka la eego ruwaadda waayo kuwa kale xaazim bay kuba yimaadaan acmashna waa imaam de had iyo goor inagu soo noqnoqda ibraahim utaymina waan soo aragnay aabihina yaziid ibnu shariik baa la yidhaaha waa nin la yidhaha jaahiliyadiiba waa soo gaadho mukhadramo hiqaah wuxuu ihi abu mascuud qaala kuntu waxaan ahaa adribu mid garaacaya oo ulaynaya gulaaman addoon li aniga ii sugnaadee dee malaa wuxuu sameeyey daraaddeed waa addoonkiisii fa samictu waxaan maqlay min khalfiya xaggayga dambe waxaan ka maqlay sawtan dhawaaq ee dhawaaqana isagu halkan uu ku jeeday oo ciddan uu yahay iyo waxaa marka hore hagaagba umuu fahmin dhawaaquna wuxuu lahaa iclam ogow abaa mascuudin abaa mascuudow ogow lallaahu ilaahay baa aqdaru awood iyo karti badanoo caleyka korkaaga ama qudrada dee uu isagu karayo inuu ku ciqaabo ku cadaabo awoodda uu leeyahay iyaa ka siyaadsan oo kaba badan minka min qudratika adiga awooddaada iyo qudradaada caleyhi addoonkan iminka aada leedahaye meel uu u cirsadaana jirin oo adigabaaba milkeeya qudradan iyo surdadan aada u leedahay imika ciqaabkiisa iyo taadiibtiisa waxaa ka weyn oo ka adagoo ka daran ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa adiga bal maalan ciqaabtaada iyo taa uu karayo saasaa sawdku ahaa lallaahu aqdaru calayka ay ana qudrat allahi calayka acdamu min qudratika calayhi baa macnuye qudrada ilaahay taawooddiisa iyo dee kartidiisa adiga ciqaabtaada uu karaya ka adag oo ka siyaadsan oo ka weynba ee addoonkan awooddii aada uba leedahay iyo surdadaadan aada u leedahay isaga ciqaabtii fatafatu markii dhawaaqaan maqlumban xaggiisii dayey faidaa waaba huwa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu baaban arkay ruuxaas hadalkaa ilahaa inuu rasuulka ilaahay yahay saxiixa muslim waxaa ku sugnaa xadiidkan duruqdiisana ama dee inahanu inoo soo naqlin adigu kolley waa xadiidka waa wariyeybe ushii baa iga dhacday waa sawdkii iyo shaabuggii ula dhacayey baa gacantaydii haybadii rasuulkii ilaahay kaba dhacay oo uu iga dhacayba qultu markaa waxaan idhi wax kale maba sugsugina yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow fa huwa xurun liwaji illaahi ilaahay daraaddii baanu xoreeyey baan idhi huwa xurun xor weeye liwaji illaahi ilaahay wejigii iyo daraaddii faqaala rasuulka wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh amaa in low lam tafcal amadaadu aadaatu istiftaax weeye intuna waa tii mukhafafu min athaqiila kolley kutubta xadiidka warisay barhkoodna intani kumay sugnayn amaa in hushaaniye low lam tafcal haddii aanad samayn oo imika aanad xorayn dee xorayntuna ruux xoolo oo kale ahaayo sida xoolaha loo kala iibsanaya ibnu aadamnimadiisii loo soo celinaya waa nicmo iyo abaalka laysu galo ka ugu weyn weeye ruux addoonnimo laga xoreeya waataynu waalidkii ku soo maray inaanu waladku waalidkii marna u abaal gudi karayn inuu isagoo addoona intuu helo uu xoreeyo mooyaane bal taas waa waayo sababtu waa aadamnimadiisii baaba loo soo celinaya haddaba markii uu xoreeyey ayaa rasuulka ilah yidhi haddaanad san yeelin low lam tafcal haddaanad falin oo imika xorayntan aanad ku dhaqaaqeen lamasadka way ku taaban lahayd ku asiibi lahayd annaaru aw qaal aw amase lalafaxadka way ku leefi lahayd oo ku gubi lahayd ba annaaru naar macnaa dee waxaan aada samaysiiya arrintan iyo darbigiisan naar baad ku geli lahayd ee xoraynta aada xoraysay ayaa kafaaro u noqonaya lagaaga dhaafo wixii ka imanayay darbigan aada iyo ciqaabtan aada ciqaabaysa ama darbigan iyo haddii aanad san maanta yeelin ood sidii kusii haysato dee waa lagu qaban lahaa waa lagaaga goyn lahaa oo ilaah baa subxaana wa tacaala kaaga goyn lahaa naar baaba ku asiibi lahayd haddaanad san yeelin bal kolley way inoo socotaa in sha allahu tacaala iyoo darbigan wax ka yar sawd baabuu ahaaye haddii dhirbaaxada la dhirbaaxo addoonka rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegay waxa ka imanaya kaba dhalanaya dee dhirbaaxadaas inay ruuxa waxa kafaaro uga noqonaya ay noqonayaa inuu xoreeyo taas bay kafaaradeedu tahay axaadiis baa inooguma dambaysa xadiidkana dee waa kan oo waaba ilaah baa kaaga goyn lahaa weeye oo waa lagu haddii isagii maanta cid kaaga goysay aanay jirin cid u ashkatooda aanu jirin waa addoonkaagii aan laguba qabanahayn taas oo kale ilah baa subxaana watacaala qisaas ahaan iyo ciqaab ahaan waxaan aad ku samaynaysa kaaga goyn lahaa dee imaka tan aad samaysayna kafaaray u noqonaysaa wixii kaa dhacay baabun laa taqul qabaxa allaahu wajahu ha odhanin waa adigoo ruux wax ka sheegaya adigoo ruux ilaahay wejigiisa ha xumeeyo ama wejigaaga alla ha xumeeyo iyo taasoo kale ha odhanin wejigu waa dee shaygan ibnu aadamkaba suuradiisa halkii ugu mudnayd ay kaba muuqanaysay maxaasintiisa oo kale iyo jasadka xawaastiisa aada u qiimaha badanna wixii kulminayey waana tase inoo soo socota in wax lagu dhuftaba rasuulku wuu nahiyey in xataa xayawaankii laga sunto wejigii waa nahiyey haddaba ha odhanin oo ha ceeb qabaxa allaahu wajahu aharu ama xadiisiyu inooguba imanin xadaثna xajaaج qala xadaثna بن عuyaynة عan بn cajلaan عan سacيidi عan abi هurayraةa بn cajلaan wa mحamed بn cajلaan horeynu usoo aragnay isagiyo aabihiiba oo isna casharka inoogu jiri doonaa saciidkuna waa saciid ibn الmusayib oo isna taabiciga jariilka aynu hore usoo aragnay wuxuu ihi markaa abu hurayra ayuu ka warinayaa saciid in abu hurayrana uu qabay saciide can النabiyi slى الlahu عalيه waslم qaala anahu qaala laa taquluu ha odhanina oo waa idinkoo shaksi la hadlaya laba khidaabaya ama shay ama dee taasoo kale waa habaarkii iyo kelimadan qabaxa allaahu allaha xumeeyo wejow wejigiisa allaha xumeeya ha odhanina xadaثna bal xadiidka la isku mid yihi waaba kan walow uu mowquuf yahay xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qaala xadaثna بn cuyaynata can ibni cajlaana oo dee markii hore xajaaj ibnu minhaal buu ahaaye imaka halkii sheekha bukhaari wuxuu noqday cabdullaahi bnu moxamed kolleyna waxaan soo araragnay nin almusnadi la yidhaaho cabdullaahi bnu moxamed walow cabdullaahi bnu abi shayba waa abubakar ibnu abi shaybana magacan laba yidhaaho cabdullaahi bnu moxamed uu sheekha bukhaari isna yahay ibnu cuyaynu kaba warinaya can ibni cajlaan can saciidin can abi hurayrata intaas sanadkii hore iyo kani waa iskaga mid ee sheekha bukhaari unbay ku kala duwan yihiin dee bal riwaayadan dambena mowquuf ahaan bay kuba timi oo qaala wuxuu yihi abu hurayra laa taquulanaha odhan shaksi adigoo la hadlaya ama khidaabayo ama dee tan oo kale ay ahaan iyo habaar ahaan iyo qabaxa allahu wejhaka wejigaaga allaha xumeeyo waja man ashbaha wejhaka iyo cidda wejigaagoo kale laba dee kolkol waa hadalla ka dhici jiray markuu cadhoodoo kale ururaas sidaa odhan jiray ama gulaamkiisi ha ku yidhaaho ama ruux kale ha kuba yidhaaho qabaxa allahu wejhaka wawaja man ashbaha wejhak faina allaha caza wajala ilaahay khalaqa waa abuuray aadama nebi aadam salى اllahu عalayhi wعalى nabiyina afضal الصalaaةi waالsalaam ama calىa suuratihi suuradiisii ayuu kuba abuuray bal kolley xadiis in marfuuca ayaa macnahan inooguba yimi damiirkana waxay raajax yeeleen aymo in suuradan damiirku u laabmayo aadam uu u laabmayo waana sida albani oo kale iyo riwaayo timi calىa suurati الraxmaan waa munkar buu ku tiriyaa damirkuna halkan uu u laabmayaa buu yidhaahaa kolleyna xaafid ibnu xajar iyo dee macaani ay soo qaadeen mid kamida ayuu ahaa oy leeyihin taasna waxa u daliilaba xadiid kaloo saxiixa ku sugan oo marka horeba sidan ku bilaabmaya khalaqa allahu aadama calaa suuratihi duuluhu situuna diraacan fi الsamaa oo waa sifadiisii oo marka haddii aan taa nidhaahno damirku aadam buu u laabmayaa nidhaahno dee nebi aadam ilaahay wuxuu ku abuuray suuradiisan uu kuba khalqay une ahaa inuu dherarkiisu lixdankaa diraaciyo waa suurada marka horeba min awali nasha muu soo marin dadkan isaga ka beermay maraaxisha ay soo marayaan iyo adwaartii oo kolkaa dee bal markaa ay dhashaan dabadeed intii hore calool bay kuma jireene waa kuwan koraye weynaanaye ilaa mar dambe ayay dee heerkii bal lagu tirinayay inuu taam noqday uu gaadhayaa ama isagu ee mar keliyun baaba ilaahay subxaanaه wa tacaala suuradaa ku abuuray oo adwaar kala duwan iyo maraatib kala duwan iyo maraaxil ma soo marin bal taasba weeye oo ilaahay taasu kuba abuuray kolle waana sidaa dee hadalka laga yaabaa dee aimadii horaa lahayd lakiin albani oo kale saxiixada oo kale iyo riwaayadan calaa suurati raxmaan timi ama oo kale iyagu leeyahy waa wax munkara waa waxaan sugnayn barhkood haba xoog yeeleenba waxa weeye in arinku wuxuu u laabmaya aadamba kolkol dee ruux xadiidku wuxuu la socodayba midin ruuxsan oo kale ka abu mascuud oo wuulaynayay oo kale u garaacayay oo aadam suuradiisan waa kan madruubkaa damiirka uga celiyay bal macnaha kale oo ahaa in arrin sifo lagaba dhigana dee taasi way jirtaa imaka halkan aanan ku yar bastin karahayn sababto kolley in arrin ibnu khusayme oo kale iyaga barhkood lahaayeen muxuu awiilaya baa jirtaybe laakiin imaka halkan kol haddii riwaayada kale ay leeyihin waa riwaayo dacfi kuba sugan yahay ama munkarba laguba tiriyey xadiidkaa kalena khalaqa allahu aadama calaa suurati walow dee macaani kale meesha ay iska iman karta marjacan damiirka bal tani waa mid kamidaan ku gaabsanayna saaka nebi aadam ilaah waa abuuray suuradiisan ayuu kuba abuuray haddii kan imika wejigiisa la tilmaamaye la leeyay san oo kale waa suuradii ilaahay doo markaa uu doortay ibnu aadamka ilaahayna yidhi waxaan ku abuurnay insaanka fii axsani taqwiim markaa suuro ceeb iyo xumaan iyo qubxi ku sugantay maaha waa suuradii nebi aadam laguba khalqayba ee yaanu axadkiin odhanin qabax allahu wajhaka wawaja man ashbaha wajhaka iyo wixii laba mid ahaa baabun liyajtanib ilwajha fi darbi weli axaadiida baabkan ay noo socotaa ha ka dheeraada shaksigu garaacid uu garaaco marka leega xagga wejigii marka hadduu dee ka soo qaad ilmihiisii ha noqoto wax kale ha noqoto xataa dagaalka ayaa rasuulki ilaahay leeyihi taa ha lagaba dheeraado idaa qaatala axadukum xadiidka duruqdiisa mid ka mid ay kuba timi haweeney la rajminayeyba oo iyadoo laba dilayo halaageedii lagu wado ayuu haddana laha wejigii iskaba ilaaliyo ka duwa oo kale bal markaa wejigu xurmo iyo sharaf gaar uu leeyahay waxa ku dhac gees maxaasintii araggii hadday tahay iyo maqalkii hadday tahay iyo dee dawqii iyo shamigii iyo hadalkii iyo wixii waa wejigii ayuu kulansanaya dhibta markaa wejigii la gaadhsiiye waxa lagu dhiftaa waxaa dhici karta inuu waxyaalaha mid ka mida cadilo ama waxyeelo oo dee waxaanu ruuxii dee bal maalan aafo aan ka hadhayn iyo waxaasi ay kuba timaado waa mid in haddii nabar kuba dhaco wejigii meelaha kale waa la qarin karaayo waa waxaan muuqdo oo shaynka iyo waxa ku yimaada iyada iyo foolxumada ku timaada oo wax daahiro aada ruuxu dee foolxumo kuba keenaysa oo bal taasna waaba jirta waxa weeye haddaba ruuxii haddii ay darbin tahay sumadii xayawaankuna way noo dambaysaaye wejigii waa la iska ilaalinayaa taas oo in laga fogaado xataa waa darbigii dee ahaa imika meeshii laysu laysu idmay laysu fasaxay ta'diibkii iyo tacziirkii iyo waxyaalaha caynkaasa wejigii waa laga dhowraya xadaثna khaalid بn mkladi qala xadaثna sulaymaan bn bilaali qala xadaثanii mxamed bn cajlaan qala akhbaranii abi abihi cajlaanna horeynu usoo marnon wasaciidu can abi hurayrata oo macnaa waa maxay moxamed ibn cajlaan baa laba sheekh buu ka wada warinaya mid waa aabihii midna waa saciid ibn اmusayib xadiidku waa xadiid abu hurayra un markii horena labadii sanad ee horena ibnu cajlaan waa inoogu sugnaa markaa wasaciidun wuxuu ku cadfan yahay akhbaranii abida ayuu ku cadfan yahay oo akhbaranii waxaa ii warramay abi aabbaha iyo wasaciidun saciid baa ii wada warramay can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal idaa daraba hadduu garaaco axadukum axadkiin khaadimahu khaatimkiisii khaadimkiisa uu garaaco riwaayo imika muslim oo kale ama iyo bukhaariyaba idaa qaatala axadukum ayaa riwaayo bukhaariy saxiixa ay ahayd muslim labada lafdiba way noogu sugan yihiinba tan aan hayn iyo taa kale oo xataa dagaalkii weeye lala dagaalamayo cid oo kale axadukum khaadimahu falyajtanib ha ka dheeraado ha iska ilaaliyo alwaja wejiga iskaba ilaaliyo oo imika nahyigan xagga in wejiga wax lagu dhufto waxaa soo gelaya kullu man duriba fii xaddin aw tacziirin aw ta'diib sidoo xaafid ibnu xajar yidhaah ruux kasta oo ama ta'diib oo satan oo kalea ama tacziir dee xumaan iyo mukhaalafa iyo macsiyu laba yimi aan xad keenayn oo waxaa qaadigii arkay in darbi buu arkay inay dee tan zajri ahaan waa tacziirkii ama ta'diibkiisii dee waxa weeyaan caruurtii oo kale iyo cid adigu waa wixii ta'diib ah adigu darbi dhammaantii waa soo gelaya xataa kii xaddaa soo gelaya si aan sheegayne wejigii waa la iska ilaalinaya waa laga fogaanaya laga dheeraanaya sababuna waa arrintaa horean sheegayba idaa daraba axadukum khaadimahu falyajtanib ilwaja xadaثna khaalid qaala xadaثna sufyaan can abi الzubayr can jaabirin qaala anahu qaala wuxuu ihi jaabir ibnu cabdillaahi abuzubayrkana waa nin jaabir in badan wax ka wariya dee kitaabkana waa inagu soo noqnoqonaya isagoo kunyadanun u imanaya ee magacaysa waxaa la yidhaha maxamed ibnu muslim ibnu tadrus baa la yidhaahaa waana nin taabiciya oo ninkaa jaabir kaba warinaye bal maxamed baa magaciisa la yidhaha kunyadiisuna abuzubayr wuxuu ihi markaa jaabir qaala mura waxaa lala maray clى النabiyi slى الlه عalيه وaslم bidaabaةi daabo qad gusima la suntay oo waa daabo dameer baabuu ahaa daabadu waa waxaa dee markii hore wax ka dhulka korkiisa socda o dhan xataa dadkii baa daabo laguba idlaaqay jiray waa curfigii caamka ama lugadiiba markii dambe luqadii aan ujeedaa kul ma yadibu calى اlأrض markii dambe waxay ku khaas noqotayba waxyaalahan afar adin lahay kuba khaas noqotay oo ilaahay qowlkiisii wamaa min daabatin fi اlardi ilaa cala اllahi risqaha waa macnaha caamka ah imika halkan waa dawaat اlarbac walow dee manaadiqda qaarkoodna ay sii khaas yeeleen oo qeyb kuwa kaba mida uun lagu khaas yeelay kolley xadiid kasta inooguba yimi oo dee xadiidka muslim oo kale iyo uu soo saaray walow lafdiga qaarkood ama in yari aanay ka mid ahayne waa dameer la suntay ayaa la soo mariyey oo wejiga lagaba suntayoo qad uusima la sunto yudakhinu uu qiiqayo ama qiiq kaba imanayo mankhiraahu labadiisa dul macnaa malaa dabka markaa cusba kulaylkii badnaa iyo wixii baaba dee aada mooday in qiiq kaba baxayo sankiisiiyo ka soo baxayo waa wax aada sumad cusub bay ahayd oo markaasba waxa weeyaan taas wey ee yadiru dukhaanu min mankhirayhim qaala nabiyu waa intan leeyahay muslim iyo kumay sugnayne qaala nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam lacana allahu laha lacnado man facala hada ruuxa waxaan sameeyey ruuxa san ku sameeye san uguba suntay xayawaankan allaha lacnado laa yasimana yaanu suntin axadu axad idinka idinka midi waa xayawaankiisi iyo xoolihiisii aan weja wejigayaanu ka suntin walaa yadribadnahu wejigayaanu wax kaga dhufan weeye oo xayawaankiiba xataa iska daa dadbe ee waxa weeye rasuulka ilaahay wuxu uhi wejiga yaan laga suntin n yaan waxna lagaga dhufan wejigii oo xaggii sumadii markay noqoto n dee xayawaan marka ay tahay sumadii in la sumto calaamo kuwa kale lagaga soocayo ama kuwiisii uu kuwa kale kaga garanayo loo yeelo shareecadu ma diideyso ama waabay bannaan tahay bal dee xayawaanada qaarkoodna sunan ahaan bay gaadhsiiyaan khaasatan waa geelii ama nacamtii iyo xoolihii sakada loo soo gurayo kale si hadday lumaan loo garto neefkani neef seke ah ama dee jizya iyo inuu ahaayo loo soo celiyo rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gacantiisa waa ku suntay dee bal maalan geel oo kale waa ku suntay waxaa bal adhina waa la arkay isagoo suntaya haddaba in oo taasi way jirtaa laakiin maxay tahay marka la suntayo wejigan araggii ku sugan yee shamigii ku sugan yee dhegihii iyo wixii ay kuba sugan yihiin sumadii ha laga fogeeyo weeye meelaha kale ee jidhkae laakiin muuqan karee muuqanaye dee lana arki karo qaradkii iyo ujeeddadii laga lahaa sumadana ay xasilayso ha lagaba sumto ee wejiga ha laga fogeeyo marka rasuulka ilaahay imaka sumadda ma diidin ee sumad wejiga lagu sunto oo waxa weeyaan la sunto taas buu diidan yahay waa wejigii ama halka kale dee ficilkiisna waa inoobatay waana shay bannaan waxaan dee iilaam aada u badan u keenayna calaamo loogaba jeedo uun hadhow lagu garto oo meel kale oo jasadkii ka mida lagaga suntay shay bannaan weeye markay xoolihii tahay xoolihii tahay ibnu aadam isaga darbigii wejigana waa la diiday tacriifkaasna uma baahno isaga sumad lagu suntaa ma jirto wejigiina lama taabanayo haddii xataa ta'diibtay xataa hadday xatahay weeye ha laga dhowro darbigii ha lagaba dhowro laa ysimanna yaan u suntin axadun axad idinka idinka midi alwaja walaa yadribanahu lacnaduna waxay keenaysaa ficilka caynkan ah oo ah sumadaa wejigu inuu xaaraam yahay bal weyn xaaraam weyn yahay ama macsiyo weyn yahay oo culimmadu markay dembiga kabiirada ah ay dee sheegayaan tacriifkeeda waxyaalahay ku tacriifiyaan waxaa ka mida waa dembi kasta oo ama dee xad ay u timi ama waciid sida ruuxaasi inuu naar gelayo cadaab gelayo waciid sida caynkaas ama in ilaahay u cadhoonayo qadab iyo waxyaalaha caynkaasi u yimi ama lacnad la lacnaday ruuxii sameeyey oo ruuxan sameeyey waa malcuun iyo waa la lacnadayo hadday u timaado dembigu dembi yar maaha waa dembi weyn waayo lacnada macnuhu ay tahay habaar laysku habaarayo ruuxa in naxariista ilaahay ka dheereeyo ama sheegid laysu sheegayo ruuxaas in naxariista ilaahay lagaba dheereeyo haddaan khabar kaba dhigno haddaba markaas oo dee sumadii weji la suntayey waaba dee dembi weyn bay noqonaysaa rasuulka ilaahayna kii faacilkiisa waa uu lacnaday baabu man ladama cabdahu falyuctiqhu min gayri iijaabin baabu bayaani man ladama cabdahu ama baabun man ladama ruuxa dhirbaaxa cabdahu addoonkiisa maha wax weyn ka weynba wuu dhirbaaxay waana addoonkiisii falyuctiqu ha xoreeyo kafaaradii ama wixii ka dhashay dhirbaaxitaankan uu dhirbaaxay ee dembi iyo ismi ahaa xoreyntan uu xoreeyo ayaa lagaga dhaafayaa iyadaa kafaaro u noqonaysa min gayri iijaabin iyadoon lagu waajibinahayn oo ujeeddadu dee ladmadii waxa weeye waa tan oo kale oo kolkol dee ruuxu mukhaalafo iyo xumaan uu laba yimaabaa dhici karta ruuxii ku kalifaysa in inuu dee dhirbaaxo kolkol dee iyadoon waxba aan wax weynoosaa usii ridanahayn baa ninkan dabeca xumaandiisa iyo kan oo kale in sayidka dee mawlaha ahaa ayaaba dhici karta waxaan inay kuba xambaaraan bal haddii dhirbaaxadaas uu dhirbaaxo dee waa ismi iyo tacadi hadduu meeshii jiro hadduu la yimaado kafaaradii oo uu addoonkii xoreeyay si axaadiis ay nooguba iman waaba sax dembigii waa lagaga dhaafaya laakiin haddii taas oo kale kafaaray tahay un mooyaane ma haddee kol haddii uu dhirbaaxayba ilowba ilow laazim bay ku tahay waajib bay ku tahay inuu xoreeyo taasoo iijaab maha kolley ijmaac bay jaanibkaa kala soo naqli ama arrintan uu sheekhu dhigtay inaan dee arrinku aanu ahayn ilzaamin iyo iijaabin lagu waajibinayo taas oo kale dee qisaas baaba iman karta ilaahay dee kolleyna haddii aan adduunyadii loo qisaasin aakhira loogaba qisaasaya way noo iman doontaa waxaaba iman karta raaligelin kara iyo si kalea iman karta towbadii baaba dee jawaanib furan laakiin arrinku iijaab maaheese kafaaradii haddii gaarka ahayd ee waxaan kafaaro u noqonaysay taasay noqonaysaa ee min hayri ijaabi kolley ijmaacna waa jira xadiid inoo yar dambeeyana waa waxay culimmadu kaba qaateen jaanibkaas inaan arrinku ijaab ahayn xadaثna adamu qaale xadaثna shucbatu qaale xadaثna xusaynu ayna cabdiraxmaan qaala samictu hilaal bna yasaafin yaquulu waa nin taabiciya oo hilaal ibnu yasaaf barhkoodna hilaal ibnu isaafna waa halkaa ya-da bedelkeeda hamse maksuuri way timaadaaye wuxuu ihi taabicigaasi kunaa waxaanu ahay nabiicu kuwa iibiya albaza bazigu waa dharka dharkaanu iibinaynay ka dharka iibiyana bazaaz baa la yidhaah laba za-ood bay markaa noqona waayo bazaar macno kaley leedahay nabiicu lbaza fii daari suwayd bni muqarinin saxaabigaa suwayd ibnu muqarin dhul uu lahaa ama guri uu lahaa ayaanu dharka ku iibinaynay kolle ciraaqna weeye fakharajat waxa baxday jaariyatun gabadh addoonun baaba soo baxday faqaalat waxay ku tidhi lirajuli nin shay-an macnaa nin bay cayday ama kolley waxbay ku tidhi nin uu ka cadhooday dadkii malaa meesha joogay ka mid ahaa dharkay ku iibinayaan iyaguna meeshay joogaan jaariyadanna kolley muslim oo kale xadiidku dhowr dariiq buu leeyaha mid ahaan waxaa kuba sugnaa cajila shaykhun mina faladama jaariyatahu oo inay jaariyadiisiiba ahayd laakiin hadal bay tidhi hadalku malacay iyo waxaasuu ahaayo uu kaba cadhooday marka waa degdegay oo wuxuu dhirbaaxay jaariyadiisii oo markaa inayad ahayd walow riwaayaadka qaarkood daahirka idlaaqa marka leega ama lafdiga daahirkiisa si wuxuu dee ninkan guriga lahaaba jaariyadiisii ay ahaydba riwaayaadka qaarkoodna laga fahmi karo dee sariix yaanay ahaaninbe aduu faladamaha waxa dhirbaaxay ninkii hadalkii ay ku tidhi waa hadalkii uu ka xanaaqay dalika arajulu ninkaas baa dhirbaaxay faqaala lahu suwayd bnu muqarin baa wuxuu ku yidhi alla damta wejaa war ma wejigeedii baad dhirbaaxday ma wax kalaad weyday iyo meel kalood wax ku dhufata sida lafdiga xadiidka duruqdiisa mid kamidaba kuwa timi waay laqad ra'aytunii markaasaa wuxuu leeyahy waxaan is arkay anugu saabica sabcatin toddoba mid kamida anigoo xaal aan ahay wamaa lanaa xaal aanu noo sugnaanin ilaa khaadimun khaadim keliya mooye oo ra'aytuniidan damiirkan ama ta'da iyo waxa weeyaan ya-du labaduba waa laba damiiroo mutakalim wax keliya ku wada dhacayaano waa shaksigan uun waxaana jirta afcaal ay afcaalu lqulub yidhaahaan bay khasaa'isteeda taasi ka mid tahay oo walow ru'yadna xataa basariyadna ay haleeshiyaan oo macnaa waxaa suurtagala afcaasha afcaalu lqulub in faacil iyo mafcuul laba damiira wax keliyana u wada laabmaya inay dee waxa weeyaan raacaan oo imaka eeg kii wax arkay waa isaga ciddii la arkayna waa isaga uun kii wax arkay waa isaga ciddii la arkay afcaasha kale taasi ma dhacdo dee faacilkuna waa shaksi mafcuulkuna wax kaluu noqdaayo kii wax sameeyey iyo kii waxaan lagu samaynayay labay kale yihiin afcaasha kale laakiin afcaasha afcaal lqulub ayay umuurahani kaba yimaadaan oo ah laba damiir oo wax keliya ku wada dhacaya oo faacil iyo mafcuulba inay dee taasi ay la xidhiidhaan marka isaga wuxuu leeyahay waan is arkay waa waqti soo maray iyo waxbuu ka warramaya cibaaradan saabica sabcatinna marka sanoo kale laba cadadoo isku mida laysu idaafeeyo waxaa lagu laqbeeyaa toore bimacnaa waaxid oo saabica sabcatin waa toddoba mid ka mida weeye oo toddoba walaalay ahaayeen ilmo muqarin baa la odhanayey waa toddoba saxaabi oo de waxa weeyaan saxaabigii jaliilka nucmaan ibnu muqarin qaa'idkii muslimiinta maalintiina hawandee laguna dilay iyo ayaa kaba mid ahaa haddaba saabica sabcatin waa waaxidan min sabca toddobada mid ka mida laakiin hadday san oo kale imaka halkan ay tahay saabica sitatin oo cadadka labada cadad ay kala duwan yihiin oo halkaas sabcada dambe ay sita ay ahaan lahayd dee laqbadeeda waan yar bedeli layn oo maxaan odhan lahayn saabica sitatin waa lix kii toddobaynayey oo lix ruux toddoba ku ah ayaan ahaa imaka laakiin labadii cadado waa isku mid macnaha waa waaxid min sabca toddobaanu ahayn aniguna aan ka mid ahay ujeeddadu toddobadoodaas wamaa lanaa nooma sugnaan ilaa khaadimun khaadim keliya lahayn lafdiga khaadimna mudakerkiiyo muanafka labadaba ku wada dhaca ta lama xidhiidhiyo oo khaadimatun lama odhanayo walow luqadii adigu daciif ay taa soo naqliyeene khaadimun kii isagu mudakerkaa iyo kii muanafkaasuu imaamna uu yidhaaho labadaba waa ku dhacaya luqa shaadle oo yar ayaa khaadimatun ay tahy kollay gabadhna way ahayd jaariyay ahayd dadkaa fara badanna way macnaa way baahnaayeenoo way u baahnaayeenna khidmadeedii oo dadka intaa leeg baan haddana ruux keligii kaba wada dhexeeye faradamaha waxa dhirbaaxay taariyadii ama khaadimadii bacduna barhkayo waa kii ugu yaraa waa mid iyaga kaa mida ilmo muqarin ugu yaraa ayaa dhirbaaxay markaasaa faamarahu nabiyu salى اllahu alay waslm iyagoo u baahan eg khaadim kale ma laha toddobana weeye intoodii kale waxba kumay samayne mid baa wax ku sameeyey iyagii kaba mid ah oo dee waxna way wada leeyihin oo way ka wada dhexaysay ama jaariyada ama khaadimkani waa ka wada dhexeeyey oo dee mid un bay wax laazimayeeno kuwii kale markaa tabaruc bay noqone rasuulka ilaahay muxuu amray an yuctiqa inuu xoreeyo macnaha waa iska daa wa irbaaxadii weliba ruuxa ay u baahan yihin buu rasuulka ilaahay amray in la xoreeyo xadiidku kolley duruq dambe ayuu inoo yeelan doonaa in sha allahu tacala inoo socon doontaa lakiin axaadiis isku midina way la socotaan kan suweyd ahayn xadaثna cmr بن cawn وmسdd qal xadaثna abu cawaanata can firas can abi صاalح can zadana can ibn cmr qaal anahu qaal bal terjamada haddaan iskaba daayo lakiin magacyadu firaskan firas ibnu yaxya la yidhaahaa waa nin reer hamdana kunyadiisa nafteeda abu yaxya ayaa la yidhaha waana ina yaxya alkufi waa nin dee kolley labada صaxiix bay nooguba sugan oo waxa weeye dadkii waa soo gaadhay saxaabada qaar nolol waa ku soo gaadhaye laakiin muu arag isagu xafnu xajar nin saduuquu kaba dhigaayo laakiin waxaan leenahay axmed iyo ibnu macayn iyo qolooyin kaleba waa hiqa yidhaaheenoo waa nin hiqa ah bal markaa firaaskan abu saalix isagu wuu inagu soo noqnoqonayay kitaabka bilowyadiisii oo inankiisoo suhayl oo kaba warinaya dad kale ilaa imika waa dakano kaasi markay noqot waay waa nin aada u xadiis badane zaadankan baa inagu cusub kolleyna zaadan magaciisii weeye kunyadiisa abu cumar baa la yidhaha waa nin reer kinde oo albazaas isaguna malkaa dadkaa dharka iyo waxyaalahaas iyo iibiye ahaa bal waa nin taabici oo aada u weyn weeyo taabiciintii dabaqadii ugu horreysay taabiciintuu noqonaya waxaana uu xaafidnu xajar kaba cabiraa fiihi shiiciyatun bal adigu isagana waxaan leenahay markaan eegno aimo kala duwan oo tawhiiqiya waa nin hiqaan leenahay zaadaan abu cumar oo ibnu cumar inoogaba warinaya kitaabka nin kaleo zaadaan la yidhaha baa inoogu sugnaan doona oo abu yaxya alqataate laakiin ninkaa kunyadiisa iyo nisbadan iyobuu ku shuroobay abu yaxya alqataat baa la yidhaha zaadaan la yidhaha magaciisa maga waxyaalo kalena la yidhi bal si waa waxyaalaha jira nin kaleo zaadaan la yidhaha labadaas mooye kuma sugna kaasna dee wuxuu kuba imanaya un kunyada abu yaxya alqataat buu kuba imanaya lakin kitaabka waa ku sugan yahay bal markaas haddaba zaadaankan ba can ibni cumar qaala samictu nabiya salى اllahu alayh wasalama yaquul man ladama ruuxa dhirbaaxa cabdahu addoonkiisa aw darabahu isagu ku dhufta oo uu leeyo xaddan xad lam yaatihi wuxuu ka gooyay oo uu ku oogay xad aanu laba iman waad zinaysatay baa buu yidhi oo isagooni waxani been ay tahay ooni la hubsan oonay jirin buu intii ayuu isagu xadayba isagu waxaa u leeyahay macsiyadan daraaddeed baan u xadaya laakiin xaddan lamu iman fakafaaratu dee arrintii hadday markay taasi muuqato fakafaaratu kafaaradiisu dembigaa isaga ka dhacay tacadigaa waxaa ka lagaga maydhayaa cidku inuu addoonkii xoreeyo uu ruuxa xorta ahayn cidi lahayn kaba dhigo taas ayaa kafaaro u noqon haddii kale waa looga goynayaa weeye aakhira insha markaa dee la gaadho iyo qiyaamada ilaahay subxaana watacaala kagama tegaye wixii uu xaddii uu kuba ogeyn jirin isaga lagu ogayaa saa xadiis kuba yimi haddaba man ladama cabdah darabahu xadda lam yaati fakafaaratu cutqa xadaثna msdd qaal xadaثna yaحya bnu saciidi waqaطan can sufyaan wthawri qaala xadaثanii salamaة bnu kuhayri qaala xadaثanii mucaawiyaة bnu suwayd bni muqarini qaala ladamtu mawla lana salamaة bnu kuhayri waa nin taabici oo dabaqadii adigu taabiciintii yaryarayd kamid ah qataadaha aynu soo aragniyo zuhriyaba isla dabaqa yihiin waana nin hiqa ah mucaawiyat bnu suweyd ibnu muqarina saxaabiga ilmo muqarin ka mid ahae suweyde xadiidkii hore ayaa imaka waxa weeyaan dhalay waana nin taabicio barhkood ay yidhaaheen waa saxaabiya laakiin arrunku saas ma aha waa taabici hiqa in yar buu salamahan ka horeeya ama dabaquu ka horeeya haddaba mucaawiya wuxuu ihi qaala ladamtu waxaan dhirbaaxay mowlan lana mawlo noo sugnaaday waa addoon ay lahaayeen wey waa ku mawaalidoodii kamida ma haddaynu markaa xor ahaa walahoysa un ay lahaayeene laakiin waxa weeyaan dee waa iyaga dad ruux khaadimkooda ahaa gurigoodii joogay ayaa dharbaaxay buu yihi fafara uu cararayba uu baxsaday ooti kolestan baa nusqooyinkeenna dhacday xadiidkan muslim waa xadiidkii horeynu soo maray uun waa wariyey duruqdiisiibuu kaba mid ahaa waxaa markaa lafdiga muslim ahaa faharabtu uma ji'tu qabla duhr macnaha isagii dee waa ninkaa dhalinyarada ahaa markii tani kaba dhacdu aabbihii ka baqday aabbihii waa suweyd buu ka cabsaday uu ka baxsaday markaa gurigii wuxuu maqnaadaba malaa dee uu maalinta gelinkii hore hor o dhan maqnaadaba duhurkii hortii buu soo noqday uu masjidkii aabbihii yimi oo waxaa muslim kuba sugnayd faharabtu uma ji'tu qabla duhri fasallaytu khalfa abi waan cararay oon baxsadayoo waa aabbihii cabsi uu ka cabsanayo waxaan soo noqday duhurkii hortii oo aabbahay baan ku daba tukaday markaasay sidaani dhacday san imaka fadacaanii abi aabbahay baa i yeedhay isagiina uu yeedhay waayo lafdiga muslim fadacaahu wadacaanii buu ahaa isagii uu yeedhay anna uu ii yeedhay faqaala wuxuu ku yihi lahu waa ruuxii uu dhirbaaxay arrinku dhirbaaxay ahayde iqtasa ka gooso waa inankiisii kana waa addoonkiisiiba ama waa mawlihiisii wuxuu yihi ka gooso lafdiga muslim imtail buu ahayo waa isla macno ka gooso ayuu yihi oo dhirbaax sida uu ku dhirbaaxay markaasaa laakiin uu iska cafiyey oo isagii adigu ruuxii baa markii dambe iska daayey iska saamaxay marka wuxuu sheegayaa oo suweyd baa hadalkii watee kuna waxaan buu ihi walada muqarinin akusu walada muqarinin waxaan ujeedaan khaas yeelayaa muqarin awlaadiisiiya sabcatan toddobaanu hayn lanaa waxaa noo sugnayd khaadimun khaadim waa taanir muanas iyo mudakar ba ku wada dhacaa iyadoon ta loo baahanaynoon ta la gelin imakana muanas iyo jaariyay ahayd faladamahaa waxaa dhirbaaxay khaadimkii keliyaha inaga wada dhexeeyeen u baahnayn axadunaa mid anaga naga mida fadukira dalika linabiyi salى اllahu عalayه wasalam arrinkaas baa rasuulkii ilaahay loo sheegay faqaala wuxuu yihi murhum amar nimankaa dee warkii markii loo keenay waa ilmo muqarin amar oo falyuctiquuhaa khaadimada ha xoreeyeen ha sii daayeen si ay kafaaro uga noqoto waxaa ruuxan midkan iyaga kamida ka dhacay ninkii ugu yaraana u haaye faqiila linabiyi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay baa waxaa lagu yihi laysa lahum khaadimun hayruhaa khaadim aan iyada ahayn ma lahaba waana dadkaasoo wax kalena ma haystaan intaasoo dee shaksina iyadaa u shaqaysa qaala wuxuu uhi falyastakdimuu haddaba ha adeegsadeen iyagoo dee si fiican ulaba dhaqmaya faida istakdamu markay wax kala helaan weeye ka maarmaan khidmadeeda khallow sabiilaha waxay bannayn dariiqeedu ha xoreeyeen lafdiga muslim falyukhalluu sabiilaha markay ka maarmaan dariiqeeda haba baneeyen waana halkan ay kaba qaadu lahaa bukhaarina min gayri iijaabin waayo haddii arrintu laazim tahay dee imaka lama eegeen baahidoodee waxaan laazim iyo waajib buu ahayo markaasuu ilzaamin lahaaye waa kan yidhi bal ha iska haysteenoo ha adeegsadeenoo ha u shaqaysay intay ka maarmayaan laakiin maalintay ka maarmaan waxa weeye waa arrintaa hore eegideed iyo ficilka aan lagu sameeyo waa dhirbaaxadaa la dhirbaaxay haba sii daayen de intaa wax ka badanna addoomahooday beriga kuba samayn jireen oo xataa dee shareecadii dee may ogolaan dhirbaaxadaas iska daa wax ka weyne taas may ogolaan haddii ta'diib loo baahdana dee xad gaarahoo intii qaradka ku xasilayo on iijaac iyo iilaam adag iyo dhib aan lahayn taas baabay ahaydun xadiidka si aan sheegayno waa xadiidkeennii hore duruqdiisii buu kaa mid yahay kolleyna balka riwaayaadkiisu waaba noo soco adigu madaa barhkood dambe xadiid ibnu cumar iyo ba inagu soo socday xdثna xadيiثkana waa kan hore drqdiisi buu ka mid yahay xadثna cمر بن mرزuq qال أخبرnaa شhuعبaة qاala lي محaمد بن المنkdir msmk معنaa شhuعبaة بن الحajاaج imaamkaas baa wuxuu u yimi oo u yimi محamed iبن المنkdir boode isagoo cilmi ka doonaya محamed iبن المنkdirna waa nin صاalح ahaa iqana ahaa caabidna ahaa dadka saalixiintiina gurigiisa la ysugu iman jiray madiino quraysh ahoo dee reer madiine oo taabici ah ayaa u imi buu yihi markaasuu igu yihi masmuka magacaa shucbuu odrhanaya weydiinaya faqultu waxaan ihi shucbatu magacaygu waa shucba qaala wuxuu yihi markaas moxamed ibnu munkadir baa odrhanaya xadaثnii abu شhucbata can suweyd bni mqarinin اlmusaniyi wara'aa rajula ladama gulaamahu faqaala ma calimta macnaa moxamed ibn kadir baa yihi xadaثanii waxaa ii waramay abu shucbata abu shucba ii waramay abu shucba maaha dee shucbahan u yimi aabihii ma aha waa munaasabo kolleyna waa kalaam latiif oo wax iswaafaqay weeye shucba waa ninkan uu weydiinayeena horeba ugu imanayna aqoon ee imaka uu ku yihi magacaayee yihi waa shucba la yidhaahaa ama abu shucbahani waa nin muslimna xadiidkan waa ku sugan yahay kolley xadiidkaa keliya anuu saxiixa muslim kuba lahaa صaxiixa muslimna waxaa ku sugnayd abu shucbata alciraaqiyu xataa dee isaguna waa shucbana waa reer ciraaqone qoyskan marka la eego suwayd ibnu muqarin iyo ayuu mawaalidooda ka mid ahaa dadkay xoreeyeen buu ka mid ahaayo waa reer musayne walaa ahaan buu reer musayne u yahay waana taabici dhexe oo kolay dee marka haddaba nin abu shucba la yidhaaho alciraaqi oo mawaalidii suwayd ibnu muqarin kaba mida ayuu xadiidka ka maqlay moxamed ibnu lmunkadir xadiidkuna waa kii horeynu imika kaba soo baxnay suwayd ibnu muqarin kaasba weeye shucbana waa u yimi o dee way iswaafaqeen un magacii kunyadaa dee sheekhiisan uu xadiidka kaba maqlay iyo tilmiidkan iyo raawigan uba yimi magaciisi baa iswaafaqay munaasabahyaabay noqotay markaasuu yihi xadaanii abu shucbata alciraaqiy maaha abu shucbahan u warramay inuu shucba aabihii yahay ma aha waana nin taa saxaafi ibnu xajarna oo kaba cabiro maqbuula min athalitha can suwayd ibni muqarinin ilmusaniyi wa ra'aa waxaan u arkay zuwayd rajula nin latama dhirbaaxay ghulaama waa ninkaa hore iyagoo gurigiisa dharka lagu iibinaya halkii la joogay ninkii jaariyadu intay u timi dee waxa weeyaan ay wax ku tidhi dhirbaaxay faqaala wuxuu yidhi amaa calimta markuu ninkii la hadlayey war miyaanad ogeyn ana suurata suuradu suurad dee wejiga suurada iyo shaksigu iyo meesha dee suuradiisu waa wejigaba suuradu marka aynu suuradu waa wejigii haddaba ana suurata suuradu suuradii waxaa looga jeedaa waa wejigii muxaramatun mid la xaaraam yeelay inay tahay oo macnaha waa muxaramun darbuha wey in wax lagu dhifto inay u dhirbaaxaye in wax lagu dhifta inay xaaraam tahay oo wejigu waa suuradii shaksigaba taaba wey maxaasintii jiska jasadku iyo waastii aada u qiimaha badnaydna waa halkay kuba sugan tahay darbiguna wax dhib buu keenayaa aanuu jidhka kale keenahayn buu halkan keenayaaba ama dhibtii jidhka hadday noqoto wixii dee nabarkii gaadhay oon la qarin karayn oo ruuxa wax ka muuqda oo suuradiisii xumaynaya maxaasintii oo dhici karta ama xawaasi oo wax noqon karta waxyaalahaasaa kuba sugan haddaba ana suurata suuradii waxaan leenahay waa wejigii muxaramatun ay muxaramun darbuha weeye in la garaaca inay xaaraam tahay miyaana taa war u hayn ninkii buu kushee kula hadlaya jaariyadii dhirbaaxay markaasaa muxuu yihi isagoo si raaciya ra-aytunii waan is arkay oo macnaa wuxuu ka warramaya waqtiga hore wainii walxali inii anigu saabicu sabcati ikhwatin toddoba walaala ah mid kamidaan ahay calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam waa ilmo muqarin waa toddoba saxaabiyo dee way yartay toddoba saxaabiyo wada socdo malaa qoys kalena waa la helaya wada asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida inay taas ay dee saas oo kale ah walaalo ah kolley daraqun iyo qolooyin ayaa kutub ay dejiyeen gaaroo ay kutubulkhwa kuma magacaabeen ay ku ururiyeen dadkii walaalo ahaa labadii walaalo ahaa haddana saddex walaala haddana afar walaala haddana shan ilaa dee toban gaadhsiiyaan oo sida ilmo cabaas oo kaleo toban gaadhsiinaa ragga uuni bal maalan taas oo kaleo dee ay kolleysi inay faa'iiday leedahay oo kolkolba dadku intay isu magac yihiin aanay dee walaalo ahayn oo ruuxuna kuba qaldami karaa ee kuwa walaaliina way jiraane bal umuuraha caynkaasa waa dee khidmadii ay xadiidka kaba shaqaynayeen iyo xagga ruwaadiisa ayay macaariftoodii iyo waxyaalihii ay taaliifta kuba khaas yeeleen ay walaalo kaba mid ahaayeen ilmo muqarin baaba kaba mid ahaa dadka toddobada ahaa wada saxaabana weeye maa lanaa nooma sugnani ilaa khaadimu faladamahu kolley dee lafti ahaan ba imaka laftigii baa iska yar mudakaroo loo tadkeriye jaari ahayd axadunaa mid anaga naga midi ayaa dhirbaaxay faamarana nabiyu sala allahu alayh wasalam an nuctiqahu waa lafdigii khaadim ahaane lafdiguna waa mudakar ahaane markan laakiin aynu laftiyadaa hore kuba soo maray faladamahaa bacdunana waxay ahayd un waa macnihii iyo wixii ahayd baa la eegayay oo damiirka loogu celiyey mid kamida anaga naga midaa dhirbaxo rasuulka ilaahi wuxuuna amray inaan xoreyno markaa xadiidkuna waa xadiidka horeynu kaba soo baxnun iyo duruqdiisii xadaanaa muusa qaala xadaanaa abu cawaanata qaala xadaanaa firaasun can abi saalixin can zaadana abi cumara waa xadiidkii markii dhaweyd aan kaba soo baxnay laakiin ziyaad uu leeyahay muslimna lafdigani waa inoogu sugan yahay qaala wuxuu yihi markaa zaadaan abu cumar kunaa cinda bni cumara oo markii hore kunyadan abu cumar anun baa sheegay inoolamay socon waa kan inoo soo kordhiyey markaa wuxuu yihi kunaa waxaanu ayn cinda bni cumara ina cumar agtiisa ayaanu ku sugnayn fadacaa wuxuu u yeedhay bigulaamin addoon lahu isaga u sugnaayo kaana darabahu dee waxbuu sameeyey markaasuu garaacay fakashafa wuxuu maradii ka qaaday can dahrihi dhabarkiisii oo faqaala wuxuu ku yidhi ayuu jucuka darbigan aan kugu sameeya ama garaacani miyuu ku xanuujinaya ma qaala laa ninkii wuxuu uhi may waxanuuna iima lahaa faactaqa wuu xoreeyey kollay muslim saxiixiisa waxaa kuba sugnaa malaa saxaabigana waa cadhooday kollay mukhaalafana waa la yimi dee waxaa keentay ciqaabtan iyo darbigane waa garaacay oo waxaa muslim saxiixiisa ku sugnaa fara'aa bidahrihi aharan malaa ahartii darbigaa dhabarka kaba muuqatay dhabarkiisa wuxuu ku arkay ahar xaggii darbigii ah markaasuu dhi yujicuka de haddii aharba ay muuqatay oo kolley waa xanuunsaday waa dhici karta dee isagoo mujaamalo ahaan iyo tan yidhi ha maya yidhi faactaqa ibnu cumar muxuu sameeyey uu xoreeyey uma rafaca wuxuu sare u qaaday waana lala joogaa abuzadaan iyabaa la joogaa cuudan qori min alardi ayuu dhulka sare uga qaadayoo faqaala wuxuu yihi maa lii iima sugnaanin fiihi waa fii cidqihi ninkan xorayntiisa min alajri ajri xaggii maa yazinu wax u dhigma wax dee markaa u dhigma haada alcuuda cuudkan wasan u noqdo miisaan ama xasano intan leega cuudkaas oo haddii loo miisaamo cuudkan miisaankiisa iyo wasankiisa gaadhaysa ima sugnaanin macnaa eeg cidqi adoon la xoreeyaa ajri badan buu leeyaho waa taa axaadiisii aynooguba sugnayd xubin kastoo kan la xoreeyey kaba mida xubinkii uu xoreeyo xubintii lamidka ayada ilaahay naar kaga xoreeya waa fadli aada iyo aada uba weyne laakiin isagu muxuu leeyahy dee darbigan uu isagu isaga kaba dhacay ilaamkan iyo xanuunjintan uu xanuunjiyey si ay kafaaro uga noqoto dembigaa ilaahay ugaba dhaafu u xoreeyey oo arrinku ajri ma jire bal kafaaro ayaan rajaynayaa inuu i noqdo weeyaanoo iguma sugno xoreyntan aan xoreeyey qorigaa yar wax u dhigma ama la miisaan ah oo ajri faqultu waxaan hi aba cabdiraxmaan waa kunyadii ibnu cumar lima taqulu hada maxaad saa u leeday adoo xoreeyo addoon xoreeyo fadliga addoonka la xoreeyo ognahay maxaad saa u tidhi qaala wuxuu yihi markaa ibnu cumar samictu nabiya salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo aw qaala man daraba mamluukahu ninka addoonkiisa garaaca xaddan xad lam yaأti xad buu ku oogay xaddiina lama iman oo wixii dee waaba shaayaca la faafiyey waxaan la hubsan bay ahayd aw ladama wajahu ama se wejigiisa dhirbaaxa wax ka weyn iska daaye dhirbaaxay marka tani darbi bay ahayde fakafaaratuhu kafaaradiisu an yuctiqahu inuu xoreeyo weeye taas baa dembi ujeeddada dembigii halkaa ka yimi waxaa lagaga dhaafaya kafaaro uga noqonaysa waa xoreyn marka dee arrinkii haddii laygaga dhaafo ajri ma jire e haddii kafaaradaan hela alxamdulilah buu leeyahay oo kafaaradaasu baaban eegaya inuu ii noqde laakiin ajri aan isleeya xoreynta aad ka helaysaa ma jirto fakafaaratu an yuctiqahu waana xadiidkii hore aynu soo mareen laakiin waa inoo dhan yahay maka oo markii hore inun buu sooba qaaday oo waxa weeya dee in kooban bay ahayd oo inta marfuuc xadiidka man ladaba cabda oo daraba xaddan lam yaati intaasun baaban soo aragnay ee sababtii xadiidka iyo qisadan ayaan markii hore inoogu sugnayn baabu qisaas alcabdi addoonka qisaastiisii baabkii weeye oo waa maxay waa dee in addoonkii loo qisaasayo ruuxii dee tacaddi ku sameeyey ee adigu sayidkiisa ama mawlihiisa ahaa qisaastii loo qisaasayay baabkeedii yahay kole waa axaadiian imaka inoogama dheeraanayse xadaثana moxamed ibn yuusuf oo qabiisatu qaala xadaثana sufyaanu sufyaanku waa sufyaanu thawri moxamed ibn yuusuf iyo qabiisa iyo raggii laazimay bay ahaayeen ama hadday idlaaqaan waa isaga can xabiib bni abi haabiti can maymuun bni abi shabiibi can camaar bni yasirin qaala anahu qaal bal inta kale iyada dhammaan way wada horeeyeenna kitaabkasaan xusuusnahay maymuun ibnu abi shabiib aniga abidaa kayga ka dhacday nuskadaydan oo ibnu shabiib baa taale laakiin dee ninku waa ibnu abi shabiibe ayaa imaka inaguba cusubba weeye waa nin kunyadiisa abunasrin baa la odhanayo reer koufa ahaa waa nin saduuq ah ee laakiin waxay culimmadu sheegaan irsaalkiisa badan irsaalka waxay u wadaan dad aanu laba kulmin buu axaadiis kaba wariyaa iyadoo waasidadii aanu sheeginoo dee saxaabada qaybo badan oo kaba mida waxay ka dhigaanba riwaayaadkiisu inuu irsaal yahay oo saacali oo kale iyo bal maalan adigu mucaad iyo rag leh caaisha xataa nafteeda de haddii caaisha riwaayadiisu ay irsaal noqotay oo caaisho ka warinaya camaar imaka me salmaanna min baabi awl ama camaarna min baabi awlu noqonoo camaar dagaalkii sifiin baa lagu dilay caaisha ugu yaraan dee malaa in kun dhow markaa labaatan sanadood way ka geeri dambaysaybo haddii caaisho irsaal ay noqotay halkana waa irsaal dee waana suurtay horta de ahaan waa kusoo gaadhay unbaan filaya caaisha iyo waana xadiidkii ama umirna an nunzila annaasa manaazilahum kii caaisho kaba warinayay buu ahaa bal maymuun ibn abi shabiib waxaan leenahay waa taabiciintii dhexe ayuu kaga mid yahay irsaalkaa badan way sheegaan can camar bn yasiir qaala laa yadribu ma garaacayo axadun axad cabdan addoon lahu isaga u sugnaaday walxaal huwa isagu daalimun lahu mid dulmay uu yahay eeg haddii uu xaddan geystay rasuulka ilaahay baaba amray dadkan dee iyagu in markaa sayidyaashii inay addoommahooda ku ogaan wixii xade hadday zina tahay haddee wax kala tahay ay ku ogaan waa la amrayba laakiin xaddan waa daalim buu ku yahay xaddani ma jirto isagii baa ku oogay hadal aan dee la hubsan un baabu kaba dhaqaaqay oo xaddii kuba oogay haddaba ma jirto ruux xad aanu isagu dee waxa weeyaan gelin ku oogaya addoonkiisii dee adduunya haddii aan looga qisaasin ilaahay xaggiisii ma dhaafayso ilaa uu jiro uqiida waa la qisaasayaa minhu waa ninkii dee isaga xaddan kuba oogay xaggii ayaa looga qisaasi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo ilaahay subxaana wa tacaala alqawad waa alqisaase waa looga goynayaa isagii baa lagu oogaya wixii kuba oogay weliba iyaday aakhira tahay iyo qiyaamo xdثna abو cمر xفص بن cمر qال xdثna شعبة qال xdثnي abو جعفر qال سمعت abا ليلى qال khرج سلمان سلمان baa soo baxay abو جعفر iyo abو ليلى kley caشhرkiina aad buu akhir uba yahay bal waxaan leenahay abو جعفر kana magaciisa سلماanna way yidhaaheen kaysanna way yidhaaheen زiyaadna way yidhaaheen waa nin ثقa oo lagu kalsooyo raaبca ma taabiciintii kaga mida yaryarayd qolooyin baa dee laba dabaqyabaa ka horeeya ninkan kale isagu abuleylana waa nin reer kindaamala mawaalidoodii magaciisa salamatu bnu mucaawiyana waa la yidhi mucaawiyatu bnu salama iyadoo la isweydaariyo saciid ibnu bushrinna waa la yidhi isaguna waa nin hiqoo dabaqadii ka horeysay ama dabaqadii taabiciinta ugu waaweyneyd kaba mid ah labadooduba waa laba ninoo hiqaa baan leenahay qaala abuleyla yidhi kharaja salmaanu salmaan farisi baa soo baxay faidaa waaba calafu daabati wuxunbaabu arkay oo markuu soo baxay uu arkay daabadiisii dee uu fuulayay calafkeedii waa cawskiiyo ama raashinkiiyo wixii loo dhigayay oo yatasaaqadu ka daadanaya min alaariyi aariga waa halkii maclafka ama calafka loogu gurayey dee meeshan lagu xareeyana ama lagu xidhana lagu xidho daabadii faraskii ama baqashi iyo waxyaalahaasna aari way yidhaahaan meeshii maclafka loo dhigaya adigu meeshii daabaa meeshan ugu xidhnayd meel baa malaa weel baa loogu ridi jiray calafkii taqsiir baa ka dhacay ninkii khaadimkaa xaggiisii ama ruuxii dee waxa weeyaan khaadimkiisa ahaa ayaa gaboodfal kaba dhacay raashinkii looma hagaajin raashinka ay ahayd neefku inuu cuno ama xayawaankani inuu cunuu meel uguma jiro ayaa hareeruhu ka daadanaya de waa wax isagiina aanu cunahayn khasaarayana markaas oo arrinkaasuu laba yimi haddaba yatasaaqadu min alariyi faqaala likhaadimi wuxuu ku yihi lowlaa anii akhaafu lqisaas haddaan ilaahay subxaana wa tacaala qisaasiisa aakhiro aanan ka cabsanahayn la awjactuk dee xoolii baad fasaadisay tadiic maal baa jira in daabadna kuma intifaacayso ma cunayso waana ka halkaasna dee meeshiina uguma xaraysno uma yaallo hadhow si looguma intifaaco haddii aanan qisaas ka baqanahayn maanta waan ku garaaci lahaa ama waan ku xanuunjin lahaayo dee arrinkan waaban ku edbin lahaa taas buu yihi laa awjactuka waan ku xanuunjin lahaa bal isaguna sanadkiisu waa inoo saxiixba umuuruhana kolley waxa inoogu wada sugan un guud ahaan dee axaadiisan digniinta aad laysaga digayo ruuxii bal maalan addoomihii iyo khaadimkii iyo baltacadigiisii iyo darbigiisii iyo taa oo adnaa shay oo dhirbaaxa ayaa waxaa kaba dhalanaya dee dembi baa kaba dhalanaya ruuxiina haddii aanu isagii taas dee xorayn maya dee arrinkaasi ay keenayso si kafaaro iyo taa uba helo bal inuu waxa weeyaan wixii uu xoreeyabo bal adigu umuurahaas ba axaadiiay noogu sugan insha allahu tacaalana way noo soconaysaa weli baabku inooma dhammaan wallah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqirka